إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fadhiisin ay askarta xabashida itoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada baardheer ee gobolka gadow maamulka jubbaland ayaa eedeyn xooggan u soo jeediyey ergega midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa ciidamada amisom loogu yeero waxayna sheegeen inuu meel uga dhacay maamulkooda qaar ka mida soomaalida kenya gumaysato ayaa sheegay in eeyaha askarta kenya adeegsato ay ari badan ka cuneen islamarkaana kenya diiday inay wax ka qabato nabadoon moxamed qoojo oo ka mida waxgaradka gobolka gedo ayaa ka hadlay duqaymaha ay dadka shacabka ku hayaan diyaaradaha ciidamada kenya isagoona baaq u diray dadka soomaaliyeed mid ka mida indheergaradka soomaaliyeed ayaa ka warramay fisqiga iyo fasaadka ay ciiddii lasoo dhaafay abaabuleen dowladda federaalka iyo maamulada kale ee shisheeyaha la shaqeeya intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoonaa uu diyaargarooba isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fadhiisin ay askarta xabashida itoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha degmada baardheere ee gobolka gedo wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ayaa sheegaya in habeenkii xalay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xooggan ku qaadeen fadhiisin ay ciidamada xabashida itoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada baardheere dhawaqa rasaasa iyo madaaficda ay adeegsanayeen labada dhinac ayaa si aada looga maqlayay degmada baardheere waxaana lagu soo warramayaa in khasaare culus la gaarsiiyey ciidamada xabashida etoobiya marar badan sidan oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka gedo ayaa waxay weeraro xooggan ku qaadeen fariisimo ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka gedo maamulka jubbaland ayaa eedeyn xooggan u soo jeediyey ergeyga midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa ciidamada amisom loogu yeero waxayna sheegeen inuu meel uga dhacay maamulkooda faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali maamulka jubbaland oo lacag uga rabay waxaa loogu yeeray beesha caalamka heshiis magaalada kismaayo ay ku gaareen asaga iyo xubno mucaarad ku ahaa ayaa waxa uu ka xumaaday hadal ka soo yeeray faransiisco madeera oo ah madaxa midowda afrika ee soomaaliya iyo madaxa ciidamada soomaaliya duulaanka ku jooga ee amisom loogu yeero hadalka madeera ayaa ahaa in madaxweynaha jubbaland axmed madoobe uu la heshiiyey siyaasiyiinta mucaaradka ah ee beeshiisa kasoo jeeda oo keliya madaxweyne xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa waxa uu muujiyey sida ay uga gubanayaan warka madeera
ambassador marka madeer xaggee kaalintaa ka soo galay maxaa keenay inuu ku farxi waayo maxaa keenay inuu hambaliyeyn waayo maxaa keenay inuu si kala u dhigo heshiiskaa qiimaha badan ee ummadda reer jubbaland iyo hogaamiyaasheeda ay ku guulaysteen wax la yaab leh weeye waa arrin u baahan baaritaan dheer waa arrin u baahan in laga jawaabo waa arrin u baahan dowladda soomaaliya iyo labada gole ee baarlamaanka inay ka jawaabaan waa arrin u baahan inay beesha caalamka ka jawaabto waa arrin u baahan inuu raalligelin ka bixiyo kana tago bosishinku maanta joogo uma qalmo runtii uma qalmo nin diblomaasi oo heerka ah siduu u hadlay siduu u qalmo maaha intaan la xisaabinin inuu is-xisaabiyo maanta uu raaligelina ka baxa halkaan iskaga taga ayaan usoo jeedinaynaa wakiilka midowda afrika u jooga soomaaliya maxaa yeele maradaa ka dhacday waxa allay wax ku xambaari garan mayno dowlgoleedka jubbaland iyadoo ku dhaqmayso dastuurka iyo shuruucda dalka u degsan gogashi waa fisan tahay sida honorable cabdirashiid xadug uu sheegay cid kastoo wax tabanaysana waa lala firisan waana la qancin maxaa yeele waxaa waa wada leenahay cidna kama lihin kalsooni iyo wax wada dhis ayay mabaadideeda ku dhisantah marka iyadoo nuxurka bareeska iyaga uu xambaarsan yahay warqadda ad arki doontaan waxaan aad iyo aad mar labaad ugu xunnahay sida uu dhaqmay iyo habdhaqanka midowga africa wakiilka u jooga soomaaliya waxaan marka ka codsanaynaa dowladda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la yidhi hadday wax koro yimaadaan wax hoosaad waa la dhigaa war wixii annaga iyo adigaan isku haynay waa waxaan wada leenahay wax hoosaad weeye farigelin koraad timid oo sharafta soomaaliya dhaawacaysa jawaab ka bixi sidaad kuwa horeba jawaab ugu bixiseen jawaab ka bixi haddii kale sidoo kale cabdirashiid xidig oo ka tirsan xubnaha la baxay isbedel doonka jubbaland ee axmed madoobe heshiiska la gaaray ayaa isna sidaas oo kale waxa uu sheegay in cabasho ay ka yihiin faransiisco madera asigoona soo jeediyey in waddanka uu isaga tago amaba laga eriyo
ninka u qaabilsan african union soomaaliya hadgudubka uu sameeyey maaha mid la aqbali karo waa markii koowaad ee united nationka security council laga sheego qabiil qabiilada soomaaliyeed ka mida magaciisa communitigaas meel kastoo ay joogaan waa community soomaaliyeed waa lagu xadgudbay waana albaab ay doonayaan inay furtaan dadka doonaya soomaaliya inay ka macaashaan ee ajaaniibta ah sidaasi darteed ummadda soomaaliyeed political bartiska dowladda soomaaliya baarlamaanka iyo cid kasta waxaan usoo jeedinaynaa hawshaas in tallaabada ku habboon laga qaado ma aha luqad lagaga hadlo united nationka ama security councilka in qabiilada qaarkood halkaas lagu soo sheego xaq wuxuu u leeyahay qabiilka halkaas lagu sheegay magaciisa in ay dacaweeyaan furana courts maxkamado ay ku suu garaynayaan cidda hawshaas ka dambeysay gaar ahaan african union mission oo soomaaliya a u in loo isticmaalo arrimaha siyaasadda soomaaliya la saftaan siyaasado gaar ah la saftaan qabaa'ilo la saftaan kooxo waa markii koowaad oo ay dhacdo waxaanan usoo jeedinaynaa in tallaabada ku habboon laga qaado si loo seefgareeyo magaca african union ayna u soo noqdo credibilitigii iyo neutralitigii lagu qabay sida ay usoo noqon lahayd waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliya inay door muhiima ka qaataan hawshaan sidii loo gaadhsiin lahaa meesha ay mudan tahay faransiiska maderana waddanka looga saari lahaa sidii diblomaasiyiintii ka horreeyey oo sameeyey wax ka sahlan waxa uu sameeyey madera waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo way jiraan siyaasiyiin ama politician soomaaliyeed oo maxaanku dhaha reer jubbalanda oo consern qaba waana albaab furan oo aan raadinayno inaan cid kasta oo soomaaliyeed oo reer jubbalanda ay qeyb ka noqoto dib u heshiisiintaas albaabku waa furan yahay waana sii wadaynaa inaan cid kasta waana isu iman doontaa shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo maamulka jubbaland waxaa khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka ah waxaanay muddo baray gantaalaysay amaba taageraysay xubno mucaarad ku ah laakiinse xubnahaas iyo asiga ayaa iminka heshiis gaaray sidaas oo ay tahay maamulku sidii uu rabay weli uma caga qaadin xaajooyinkiisuna isuguma toosna qaar ka mid a soomaalida kenya gumaysato ayaa sheegaya in eeyaha askarta kenya adeegsato ari badan ka cuneen islamarkaana kenya diiday inay wax ka qabato waa kan mar kale waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada dowladda kenya eeyaha ay adeegsadaan qaarkood hilib uma soo gadaan laakiin taa beddelkeeda waxay eeyuhu ku nool yihiin ariga dadka soomaalida ee kenya ay gumaysato oo ay cunaan soomaalida kenya ay gumaysato ayaa marar kala duwan waxa ay dacwad u gudbiyeen dowladda kenya waxayna ka dalbadeen in magdhow laga siiyo ari badan oo eeyaha ciidamadu isticmaalaan ay ka cuneen laakiinse hadalkooda dheg jalaq looma siinin waxaa intaasi dheer haddii soomaalidu ay eeyaha dilaan in xoolo fara badan amaba lacag badan laga qaadayo anigoo faadmo cabdulaahi cabdi e oo jooga cabdi sugow oo haweenayda cabdi sugow ku nool ka mid ah oo ilmo dugsiyo iskuul iigu jiraan oo xaas ah oo adduunyo ka qabay afartan neef oo afartankii neef labaatan iyo labo uu iga dilay ey dowladda aan ku qabin cawaansi iyo gargaar askarta meesha ay noo dhigan haqurjiiraan baan fiirinaynay askarta haqurjiiraanka way diiday wax alla waxaan u keenno oo arigii dhaawiciisa ama bakhtigiisa ama indhahooda ay ku arkaan way naga been sheegaan dameerkii uu eyga ayaga ka maray gaari soddon bay nooga guteen oo lacag ah anigoo ee safiya sheekh diyaad waxaan jooga cabdi sugow eyga wuu naga laayay maalin walbabana wuu naga laayaa marka eyda waana lagu soo fasaxay oo garowshana kama qabno marka aad eyda arigan sawirkiisa lasoo diray intaas afartan iyo siddeetan iyo siddeeddaasuu naga laayay marka midna waa midka sawirka lasoo diray duqeyda waa runtood waan la qabnaa garowshana ma qabno marka sidaasaan la qabnaa xoolahaana inay naloo magdhabo xoolaha magtooda nala siiyaan rabnaa masaakiin bay ka wada laayeen tirada toban ee uu ka badan yahay siddeetan iyo siddeed neef buu dilay kolka korle kolaga tutalee waxaa u dembaysay oo hadda weygan dhexdiisa ah labaatan iyo laba neef oo ariga asagoo boodka daaqhayo oo gabar ee la joogto askarti oo kor u baxday eygeena wato ariga ay dhex geeyeen markay dhex geeyeen ariga eyga wuu ka dhex booday gabadhiina way soo carartay adigeena yac kamay dhahin meeshii ariga laba iyo labaatan neef buu ku dilay nin miskiin oo iska xoolo yarna wuulaha oo buulaha ku dagalo waxaa ku xigay toddoba neef oo ayadana gabar ari yar ay leedahay oo masaakiin ah ayagana toddobadana wuu dilay inta kale way ka sii horraysay arbood markaan geysano oo dowladda u geysanana nalagama asmaco nalagama dhegaysta waa dowladda waa nagu inkari askarta waa nagu inkari dhibkaasaa nahayo waan kaci rabnaa waan guuri rabnaa ey baan ka guurinaa dowladda ee nagu soo fasaxday eyga ayaka markuu dhib geystay oo eygii uu dilay muxuu taqaana gaari uu maray soddon kun oo lacag baan laga qaaday weliba toddobaatan intii la yidhi baa gorgoray iyo cabaad iyo erge iyo markii dambe soddonka ayaa lagu qaatay shaahid bay leedahay waa la og yahay dhamaajaale ilaa duqoyada meesha cabsiwow oo dhan baa shaahidkee marka waxaan rabnaa haddii aan nahay dadweynihii meeshan deganaa aniga waxaan lahaa toddoba neef oo ani keligayaan lahaa sana toddobadeen neef lacagtooda in la isiiyo
ka dhib baana haysta dhibkana haystana waa dhib cabdi sugow ku kulmay mideeda kale ari nooma noolo carruurtina waa nalaga fiijiyaa gabdhihii duurkaa la xuliyaa askartaana u baxdaa eegana askartaa wadata mideeda kale siddeed iyo siddeed neef yay nagu joogtaa mideeda kale dawladda markaan u sheegnay oo u sheegnay oo u sheegnay doona keenayna dheheen waan keennay kareetaan ku doonnay kareetad waa ku keennay nin dawladda ka mid ah yaa keenana yidhi dawladda markaan u keennay oo xafiiska aan soo gelinay way nagu qaraacday hadday nagu qaraacday adaa keen i tidhi maxaa keen ilahayd baa kuma dhin buu yidhi ariga ani eygeeyi ma laaynin eygaadaa laaya eygaadaa laayay siddeetan iyo siddeed neefna hadda way nagu joogtaa mideeda kale soddon neef baa halkoo nin ay lahaa duunyo kalena aan qabin labaatan iyo labana wuu dila siddeed baa u nool duunyo kalena ma qabo meeluu ku dhaqaaqina ma laha ka hor waxaan soo galnay ilmaha iskuulka iyo dugsiga inoo bartaan baa cabsigo u soo galnay marka xaymo ari aan wadanay arigii ey baa dhammaystay dowladdii gargaar waan ka waanay marka ilmihii meelaan geenayna ma laho iskuul waxaan kaga bixinayna ma laho biilka annaga cidda waxaan ka baxsanayna ma laho eygan maxaan rabnaa dowladdaa wadataa dowladda nagamay xafidanan nagamay ceshanin ilmihii gabdhihii eriga raaceen bay ku fasaxeen tani waxa ay muujinaysaa heerka uu gaaray gumaysiga ay ku jiraan soomaalida kenya ay gumaysato dad badan ayaa ra'yigaabi u arka in ninku gumaysanaya oo muddo dheer ku addoonsanayay aad weyddiiso ri'aygiisu kaa cunay halkii ay ahayd in aad gebigiiba la dagaasho oo aad iska dhiciso si aad uga xorowdo nabadoon moxamed qoojo oo ka mid a waxgaradka gobolka gedo ayaa ka hadlay duqaymaha ay dadka shacabka ku hayaan diyaaradaha ciidamada kenya isagoona baaq u diray dadka soomaaliyeed faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya waryaheena cabdisamed cabdulaahi xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay diyaaradaha dowladda kenya ay duqeymo xaddaaf ah ka wadeen qaybo ka mid a walaayadii islaamiga ah ee gado iyadoo sidoo kalena ciidamada kenya ay afduub halkaas ka geysanayeen ayaa arrintaas waxaa si kulal uga hadlay waxgaradka walaayadii islaamiga ah ee gado nabadoon maxamed qooje wuxuu ka mid yahay waxgaradkaas bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed gaar ahaan dadka gado ee la dhibaateenaya ayuu ugu baaqay inay kacaan oo ay hubka qaataan islamarkaana iska dhiciyaan ciidamada kenya ee dhibaatada badan ku haya dadka soomaalida ah waxaa la gudboon inay qoryahooda qaataan waxaa kaloo la gudboon ma jiraan in qoryahooda ay qaataan oo la diriro oo dalkooda ay difaacdaan baa la siman wax kale oo la siman male taas ayada ahaan hadda go-aankeeda waa la wadaa tashiyaal badan baa jira meel walbaa laga hadlahayaa waxaan kasoo gabagabaynahayaa waan kasoo gabagabaynahayaa insha allahu tacaala waxaa weeye dadku inay wax fahmaan baa la rabaa awalan horta dad muslimiina in la yahay horta in la ogaadaa la rabaa muslimna lama rabo oo gaal ma rabo waxaa weeye diinta iyo dalka intaba in la difaacaa la rabaa qofkii isku halaynahayoo lahaa hadda dad kalaa hawshaan kuu qabanahayana ma jirto asaga naftiisa waa loo soo dhigtay waxaan leeyahay anigu soomaaliya oo dhan meel kasta oo la joogo meeshaan dawlad ma jirto qofka u qaba meeshaan dawlad inay ka jirto ama ka jiri doonto waxaan leeyahay taas iyadaa ha ku fakerin urur kale kama jiro nimankan mujaahidiinta oo ilaahay subxaana watacaala ilaahay ummadaan usoo diray ayaa la arkaa maanta caawa wax ayaga in garab la siiyo oo la garab istaagaa banaan wax kale oo dadkaan la siman ma jiraan baaqa kasoo yeera waxgaradka gobolka gado ayaa imaanaya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada kenya duqeymo xaddaaf ah ay ka wadeen dhul baadiye ah iyo sidoo kale tuulooyin ka tirsan gobolka gado halkaasu ay ku duqeeyeen kuna dhibaateeyeen dad reer miya iyo sidoo kale xoolahooda mid ka mid ee dheergaradka soomaaliyeed ayaa ka waramay fisqiga iyo fasaadka ay ciiddii lasoo dhaafay abaabuleen dowladda federaalka iyo maamulada kale ee shisheeyaha la shaqeeya waa kan wariyahena ceedaruus abriye oo ka waramaya nabadoon cilmi xuseen oo ka mid ee dheergaradka soomaaliyeed ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedka kale bulshada u diideen in ay fagaarayaasha ku dukadaan salaada ciidda laakiin taa beddelkeeda ay abaabuleen ciyaaro allah subxaanahu watacaala looga fogaanayo oo ragga iyo dumarka ay si wada jira uga qayb qaadanayaan wuxuu carabka ku adkeeyey in wixii ciiddii ka dhacay xeebta liido ee magaalada muqdisho ay ahaayeen in rag iyo dumarba u dabaaltageen ay yihiin wax laga calool xumaado wuxuu xusay in dowladda federaalka marka hore u sheegay in cudurka korona dartii loo xayiray dugsiyada qur-aanka kariimka ah si faafitaankiisa looga hortago laakiin ujeedadu diinla dirir ay ahayd ee aanan ahayn korona la dirir walaalayaal taas waxaa kasii daran muqdisho iyo hargeysa iyo meelaha mataqaanaa magaalooyinka waaweyn goobo waxaad garanaysaan dadka waaweynow anigu dhallinyarada inaysan waxaas wada arkin baan u malaynayaa lagu ciyaari jiray ciidaha iyo feestooyinka waxa loo yaqaano lagu ciyaari jiray oo ay ka mid ahayd egis baarlamaan magaalada muqdisho waad ogtihiinoo cid kasta ciyaarta ay taqaan ayaa lala tegi jiray ciidaha meeshaas iyo feestooyinka walaalayaal waxaa dhacday in mataqaanaa nimankii lahaa masaajida ah lagu kala fogaado ama ayaan la tegin nimankii lahaa waxay ballaqeen suuqyadii ciyaaraha fisqigii bay ballaqeen giddigin wada arka egis baarlamaan waxa ka dhacaya waxa wiil iyo gabar boodaya oo isdhex yaacaya oo mataqaanaa aan kala xijaabnayn oo aan kala asturnayn oo iska dhaaf inay laba mitir iyo hal mitir isu jirsadaan isku higanaya bal arka ilah baan ku dhaarsi isku jiidanaya oo korka isku sahanaya bal arka ilah baan ku dhaarsay u fiirsada sugunta liida waxa ka dhacay ama liida waxa ka dhacay liida waxa ka dhacay u fiirsada dabaasha wax allaale wixii dhallinyaro ahay wiilashii iyo gabdhihii loo diiday inay cibaadaystaan oo mataqaanaa rabadaantii taraawiix dukadaan oo tahayud dukadaan loo diiday waxaa loo fasaxay inay liido dabaashaan oo mataqaanaa ayagoo qaawan isku isla ciyaaraan oo badii dhex dabaashaan isku dhegdhegaan ayaa loo fasaxay waxaa loo fasaxay wiilkii ilaahay inuu caabudo laga diiday waxaa loo fasaxay inuu gabar ka ajnibiyada la baashaalo gabadhii ilaahayna caabudo loo diidayna waxaa loo fasaxay inay mataqaanaa la baashaasho wiil ayada ka ajnabiya walaalayaal ilaah baan ku dhaarshey covid nkumasaadka kaliya dadka ku dilaa oo aan mataqaanaa ku dilinba goobaha tumashada walaalayaal waxaan la had marka saas leeyahay soomaalida waxgaradka oo muslimiinta ayaan la hadlayaa oo laga yaabo inay wax ku qaataan waxaan leeyahay u fiirsada dhammaantiin websaytyada gala ninkii mataqaana ay u suurtagalayso caasimadaha soomaaliya sidii looga iiday fiiriya waxaad arkaysaa magaalada hargeysa waxaa lagu leeyahay gurigiis nin walba gurigiis ha ku ciidaa layidhi masaajid lama tegin ugu dambayntiiba wuxuu soomaalida ugu baaqay in ay shisheeyaha iyo fikirkiisa guraacanba ay iska dulqaadaan war xaggeen war soomaali galbeeday war gumaysiga xabashida dulliga war idin aawi war n f d aawi war soomaali kenya idin aawi xaggee oo kenyada gumaysataay war kuwii xabashida gumaysanaysay war jabuutiyaay war jabuutiyaay ku aawi xaggeed joogtaa war aawi dad diineed baan nahay muslim baan nahay le war diintiina wiili cid kale ha u hilina cid shilin idinka rabtaa ma jiro war rabbigiin ka baqa si aad u hagaagtaan oo adduunkiina aakhiradiinuba idinku hagaagto war rabbigiin ka baqo ilaahin ka baqa war ku soo biira jihaadka xaqa ah war xabashi daj cabaysa oo daafi cunayso risaaqadeedu ilaa yowmidiin ay saas tahay oon weligeed shilin helino fakri ah si ay uga dambaysanugu tartamaysaan war jabuutiy xabashibaad hoos tagtay ismaaciil geelle xabashibuu hoos tegey war farmaajo xabashibuu hoos tegey war bahalkii xunka ahaayee hargeysa fadhiyo lahaa madaxweynean ahaa biixi ay lahaayeen xabashibuu hoos tegey war axmed madoobiye xunka ahaayee axmed ekismaayo joogi kenyuu hoos tegey oo huura kenyaatoo dad u wasaqsan buu hoos fadhiya leeyahay kenya markaasu wuxuu uga hanjabaya ridada in yarba haddaadna dayn waystaan wax kalaa soo wadnaa wax kaloo soo wadaa waa kenya ku biro wallahi soo wada axmed moodi wax kale soo mooday waraawa kuwan xunxunkaa fadhiidyada ah ee gaalkacyo jooga beledweyne jooga dhuusamareeb jooga ee mataqaanaa meelahan jooga fadhiidyada ah war waxaasoo kale jawhar jooga war waxaasoo daciiftinimada noocaasa iska tuura dad yahow diinta waa naga dhexaysa haddaad run sheegaysaan wax naga dhexeeyo laysugu imaan karo oo soomaali weyn isugu imaan karta maanta waxaa ka jirta diin war ninkaan diin lahayn hooyadaaba ha dhashee aabbaaba ha noqdo wuxuu ku yahay malaha war ninka diinta lahaa walaalkaa ah war inama almu'minuuna iqwa oo ilaahay yidhi yaa inama almuminuuna walkaafiriina ikhwa ilaahay ma dhihin muminiintai gaaladu waa walaalo ilaahay ma dhihin laakiin inama almuminuuna ikhwa war intaas ma dareemaysaan dad yahow war ilaahay ka boqotoose war diintiina u heliya nin kale ha u helin isxaan ha u falin rabbigiin u heliya oo rabbigiin waxaa ugu helisaan in diintiisa qaataan maamulada dalka ka jira ee dimuqraadiga ah ayaa dhaqangeliya hadba wixii uu shisheeyuhu u meeriyo ee ka dhanka ah shareecada islaamka iyo ummadda muslimka ah warkii subaxnimo aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa